فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxa aynu ku soo gudbin doonnaa alkataa'ib oo baahisay filim dukumentari ah oo la magac baxay gaalo waa daalimiin maxay muslimiinta u necab yihiin maraykanka ah nuxurka filimkaas ayaan idiin soo gudbin doonnaa kaas oo ku soo baxay saddex luuqadood askari ka tirsanaa dowladda federaalka isku soo dhiibay xarakatu shabaabulmujaahidiin waraysi aynu la yeelanay askarigaasi ayaad dhegaysa doontaan dab xooggan oo khasaare sababay oo xalay ka kacay garaash ku yaala isgoyska fagax ee magaalada muqdisho faahfaahinta khasaaraha dabka uu geystay ayaad dhegaysa doontaan turkiga oo soomaaliya ka dhisanaya saldhig laga diro sawaariikhda riddada dheer warbixin umuurta ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo xubintii caawa kale aad dhegaysan jirteen ee dhacdooyinka toddobaadka ayaan caawa ku haynaa barnaamijka waa mar kaliyo dhuuxa
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu taariikhda caawa waxa ay ku astaysan tahay tobanka bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan labiyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka alkataa'ib ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay filim dukumentari ah oo la magac baxay gaalo waa daalimiin maxay muslimiinta u necab yihiin maraykanka filimkan ayaa ku soo baxay saddex luuqadood filimkan ayaa looga hadlayaa taariikhda dambiyada maraykanka laga soo bilaabo aasaaskii dowladda maraykanka ilaa iyo maanta iyo natiijooyinka dagaalka ka dhanka ah islaamka ah oo uu maraykanku hogaaminayo nuxurka filimka waxaa warbixintaa nooga diyaariya waryaheena cabdisamed cabdulaahi
بسم الله الرحمن الرحيم
وبغير الإسلام لن تصلح أحوال البشر بغير الإسلام لن تخرج البشرية من تخبطها الذي تعيش فيه mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ahna mu'asaso looga bartay muuqaalo tayo iyo saameyn labadaba leh ayaa waxa ay baahisay filim dokumentari ah oo la magac baxay gaaladu waa daalimiin maxay muslimiinta u necab yihiin maraykanka filimkan oo soconaya in ka badan saacad ayaa waxaa lagu soo gudbiyey saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingiriis waana filim soo koobaya taariikhda dembiyada iyo xadgudubyada maraykanka laga soo bilaabo aas-aaskii dowladda maraykanka ilaa maantadan aan joogno waxaadna kaga boganaysaa natiijooyinka dagaalka ka dhanka ah islaamka uu maraykanku hogaaminayo filimka ayaa adeegsanaya maqal muuqaal iyo caddeemo boqolkiiba boqol lagu kalsoon yahay taariikhda iyo xadgudubyada maraykankana dibadda soo dhigaya muuqaalkan wuxuu kuu soo koobayaa daraasaad iyo baaritaano akhrintooda iyo dabagalkooda ay sannado kugu qaadan lahayd wuxuuna ku dhadhansiinayaa xaqiiqooyinka yaalla dunida marka ay joogto loolanka ka dhexeeya muslimiinta iyo maraykanka alkataib waxay soo bandhigtay dembiyada maraykanka qaybahooda kala duwan kuwaasi uu kula kacay muslim iyo gaalba waxaa la soo qaatay wixii uu ka geystay jabaan fietnam iyo kuwo kale xasuuqa ugu daran wuxuu ka geystay waddamada muslimiinta ee kale ah ciraaq afghanistan yemen soomaaliya iyo kuwo kale tacadiyada uu ka geystay soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa murugada leh ee damqaya qofka muslimka ah waxaana la arkayaa caruur yaryar uu gantaaloola dhacay kuwaasi oo qaarkood uu tacadiga ku qabsaday degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe waxaana muuqaaladu ay ku tusinayaan heerka xishood la-aanta ah ee ay gaartay cadaawadda iyo xadgudubka maraykanka سل الأيام عن أمم تقاطعت ستنبيك المعالم والرسول بأمر ما تقربت الليالي بأمر ما تحركت النجوم
muuqaalku wuxuu soo bandhigayaa mas-uuliyiinta maraykanka oo qiranaya dembiyada ka dhanka ah muslimiinta ee ay geysteen weliba iyagoo ku faanaya sida ku cad muuqaalka maraykanka ayaa si toos ah iyo si dadbanba ku qabsaday dhulal badan oo muslimiintu leeyihiinna way ugu horeeyaan dhulalka jasiiradda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyagoo markaa ku andacoonaya inay ilaalinayaan khayraadka shidaal ee dhex yaala dhulkaas falanqeeyaasha iyo baarayaasha maraykanka ayaa sheegaya inay aada u badan yihiin waddamada uu maraykanku ku duulay ee muslimiinta xaaladuna ay gaartay xitaa qaarkood waddamadaas lagu duulay inaysan dadka ameerikaanka ah war u haynin
maraykanka wuxuu dagaal uga jiraa afghanistaan ciraaq siiriya bakistaan yeman soomaaliya iyo liibiya suuragal ma ahan inaan ogaanno dal weliba oo aan dagaal uga jirno oo aan dhaqaale ku bixinayno sababtoo ah waxaan ka howlgalnaa boqol iyo konton waddan
waxaa soo hadal qaaday dowlado aysan dad badan ogeyn inaan ciidan ku leennahay ma xasuusataa muddo aan fogeen ka hor markii dhowr askari nogala dili dalka naijer ee uu koongareesku yidhi ma ogeen in ciidamo naga joogaan dalkaas oo aanu jirinba qof ka mid ah koongareeska oo ogaa arrintaas hadalkaas kadib ayaan dib oegis dheer ku samaynay arrinta waxaana ogaannay in ciidamo naga joogaan taqriiban waddan walba oo ku yaalla qaaradda afrika
wakhtigan la joogo ma garanayno tirada dalalka uu maraykanku dagaal kaga jiro balse qiimaynta qaar ayaa sheegaysa in ciidamada gaarka ah ee maraykanka ay ka howlgalaan toddobaatan iyo shan ilaa boqol dal oo ku yaalla caalamka
waxaan jeclahay inaan qof walba xusuusiyo in maraykanka uu yahay argixisada ugu weyn ee ka jirta dunida labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxaan dab ka horinaynay bariga dhexe iminkana waxaan dagaal dadban kaga jirnaa yukrein oo aan daandaansi ku samaynay dagaallada maraykanku waxay ku salaysan yihiin gumaysidoon iyo dhaqaale raadiis maraykanku wuxuu iminka haystaa saddex meelood meel ka mid ah dalka suuriya waana xaggee waa goobta laga helo shidaalka sideense anigoo ku ogaaday in halkaasi u joogno xatooyada shidaalkooda dabcan sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha maraykanka
afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin oo kasoo muuqanaya dokumentarigan ayaa qeexaya wejiga dhabta ah ee maraykanka iyo siyaasadda ay kula dhaqanto dadyowga caalamka gaar ahaan waddamada muslimiinta
dowladda maraykanku waxay ku andacootaa inay hormuud ka tahay nabadda iyo xuquuqul aadanaha islamarkaana waa dowladda ugu xasuuq badan dowladdii dunida soo maray waxay sheegtaa dowladda maraykanka ee kaafiradda ahi in ay xushmayso madax bannaanida dowladaha iyo xorriyadda shucuubta isla markaana waxaanu aragnaa dagaalada iyo xasuuqyada ay ka geysanayso waddamada ay dadkoodu muslimiinta yihiin dowladdan kaafiradda ee maraykanku waxay sheegtaa inay ka soo horjeedo colaadaha iyo cunfiga ummadahana waxay ugu baaqdaa inay hubka dhigaan wada hadalna wax walba lagu xaliyo haddana isla markaas waa dowladda kharashka ugu badan ku bixisa hubka iyo dhismaha ciidamada waxay sanad walba ku bixisaa dagaallo iyo diyaargarow dagaal iyo ciidan dhisid kharash ka badan sagaal boqol oo bilyan oo doolar kharashkaasina wuxuu ka badan yahay wadarta ay difaaca iyo ciidamada ku bixiyaan sagaalka dowladood ee iyada ku soo xiga ee dowladda maraykanku waa dowladda samaysatay wax ka badan toddobaatan kun oo gantaalaha nucleerka ah haddana ummadaha iyo dowladaha kale uma ogola inay samaystaan hub nucleera ama hub casriga midna bal dowladdii isku dayda inay samaysato hub casriya ama hub nucleyer ah waxay ku samaysaa go-doomin ama cunuqabatayn iyo cadaadisyo fara badan iyadina waa taa marka waxay rabtay samaysanaysa dowladdan kaafiradda ee maraykanku xitaa qawaaniinta iyo xeerarka kufriga ah ee ay iyagu gacmahooda ku qoreen una bixiyeen xeerarka caalamiga ah sida waxa ay ku magacaabaan geneva convention xeerarka mamnuucaya jirdilka cadaadinta waxaasoo dhan ma ixtiraamaan bal way ku tutaan taa waxay caddaynaysaa marka in dowladdan kaafiradda maraykanku baaqyada ay dirayso ee afkeeda ay soo marinayso ay yihiin baaqiyo wax kama jiraan ah oo afka baarkiisa ah ummadahana lagu mareen habaabinayo iyadoona sida ay doonto ay ka yeesho ummadaha kalena ay ku maamusho maraykanku waxay qiranayaan inay dowlado maqaar saar ah iyo calooshood u shaqaystayaal ku abuurteen waddamo ka mid ah kuwa islaamka waxaana dadka caddeynaya ee uu filimku soo qaadanayo ka mid ah robert babe oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacadaha maraykanka brofesorka ayaa sheegayay in dowladda soomaaliya ka dhisan uu dhismaheedu ka dambeeya maraykanka taasuu u wakiishay etoobiya tacadiyada ugu daran ee uu maraykanku ka geystay dunida ayaa ah kuwo uu kula kacay muslimiinta falastiin isagoo u maraya yahuudda waxaana lagu caddeeyey isdaarkan in xukuumadda washington ay saddex boqol oo milyan oo doolar yahuudda ku siiso gumaadka walaalaheena muslimiinta ah ee reer falastiin dhaqaalaha ayaa maraykanka u ah hudubdhexaadka xadgudubyadiisa ka dhanka ah muslimiinta taas ayaana ah sababta duulaankii koob iyo tobankii sebtembar oo maanta saddex iyo toban sano laga joogo kaasoo macluumaadkiisa qaar ee ku aadan natiijada uu keenay lagu soo qaatay filimka maraykanka oo muslimiinta ku haya tacadiyada intaa leeg ayaa gaaray kibir heerkii ugu xumaa iyo dhaqan xumo heerkii ugu liidatay madaxweynaha maraykanka ayaana si cad lagu tusayaa isagoo taageeraya qowmuluudnimada
anigu si weyn baan ugu qanacsanahay ragga guursanaya ragga kale iyo dumarka guursanaya dumarka kale dhammaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay mudan yihiin haddii ay tahay xuquuqda rayidka iyo xorriyadda intaba afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isdul taagay heerka uu xumaan iyo kibir ka gaaray maraykanka wuxuuna ka jawaabayaa su'aal ay muhiim u tahay inuu dhankiisa jawaab u raadiyo qof walba oo soomaaliya ah oo aaminsan in maraykanka iyo nidaamyada uu waddanka ka dhisay ay khayr ugu maqan yihiin
wax lala yaaba ma ahan xumaanta iyo fuxshiga ay ku dhaqmayso dowladda kaafiradda maraykanka iyo madaxdeedaba sababtoo ah waa dad hawadooda raacay oo iyadaa caabuda allahna subxaanah wa tacaala dadka noocaasa ee hawadooda raaca isagaa noo sheegay yani xumaantooda allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi ara'ayta man ittakhada ilaahaw hawaahu afa anta takuuna calayhi wakiila am taxsabu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluun inhum ilaa kalancaami bal hum adaluu sabiila laakiin runtii waxaa la yaab ah in dad muslimiin sheeganaya oo islaamnimo ku abtirsanaya ay yidhaahdaan maraykanku waa dowlad horumar iyo xadaarad leh waxaa kale oo runtii la yaab leh dadka ka dhiganaya qudwo iyo dayasho ka dhiganaya dadka nooca ah ee ilaahi subxaana wa tacala ku tilmaameen ee bahaa-imta ama xoolaha ay ka liitaan dadka qudwo iyo dayasho ka dhiganaya ee iyagaa dabagelaya waxaa ka sii daran oo in la isweydiiyo mudan halkay noo wadaan nimanka siyaasiyiinta ah qudwada iyo dayashada ay u yihiin nimanka noocaasa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay inay xoolaha ay ka liitaan waxaa isweydiin mudan halkay ku dambayn doonaan dadka aaminsan in dowladda kaafiradda ee maraykanka iyo dowladaha la midka reer galbeedka ay horumar u wadaan oo ay dowlad ay u dhisayaan oo ay wanaag ay la rabaan waa iska caddahay ee, meesha ay ku dambaynayaan maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala ayaa nooga warramay allah jala wacalaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ساسو قال الله سبحانه وتعالى وحر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأس الذل
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu maraykanka ku salladay ciqaab isugu jira foolkaanooyin dab ah daadad iyo dabaylo iyo cudurro kuwaasi oo halaagay dad badan oo ameerikaan ah islamarkaana burburiya deegaano iyo magaalooyin balse weli kuma waana qaadan qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo qaatay dardaaranno kala duwan oo ku socda muslimiinta kuna boorinayay inay dulliga iska dulqaadaan waxay culimmada muslimiinta ku dhiiragelinayaan inay xoojiyaan yaqiintooda ah inuu allaah u gargaarayo islaamka iyo inay ku taagnaadaan dhabbaha halganka ka dhanka ah kuwa geesanaya xadgudubyada aadka u badan ee muuqaalka lagu soo qaatay waxaana lagu soo qatimay isdaarka dardaaranka sheekh usaama bin laadin
واما بالنسبه للمسلمين فاقول لهم فليثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى dadka muslimiinta ah waxaan ku leeyahay ku kalsoonaada guusha allaah oo ajiiba amarka allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam ee ah in lala jihaado gaalada wallaahi qofkii maanta shahiida waa mid liibaanay waxaa liibaanay qofkii ka hoos dagaalama raayada nebi muxammed sala allahu calayhi wasallam ee la dagaalama saliibyadda caalamiga ah qof weliba oo muslim ah ha u degdego inuu dilo yuhuudda iyo maraykanka sababtoo ah dilkoodu waa waajib allah loogu dhowaanayo xusuusnaada dardaarannadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu cabdulaahi ibnu cabbaas radiallaahu canhu ku yidhi wiilyahow waxaan ku barayaa kelimaad allaah ilaali ha ku ilaaliyee allaah ilaali hortaada ayaad ka helaysaaye haddaad cid wax weyddiisanayso allah keliya weyddiiso haddaad kaalmo rabtidna allah keliya kaalmo weyddiiso ogow haddii ummadda oo dhan ay u kulmaan si ay wax kuu taraan kuuma soo kordhin karaan waxuusan allah kuu qadarin haddii ay suba haystaan inay ku dhibaanna kuuma geysan karaan wuxuusan allah kuu qadarin aqlaamta waa la sara mariyey warqadihiinna waa qalaleen sidaas darteed qofnaha kala tashan dilka ameerikaanka ku soco barakada allaah oo xusuusnow ballanqaadka ku yaalla allah agtiisa ee ah inaad la rafiiqi doonto nebi muxammed sala allaahu calayhi wasallam الله وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام فاصل الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأس الدين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xalqada soddon iyo shanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka jilib ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor in badan oo bulshada ka mid ah markii daawo loo qoro waxay aaminsan yihiin kaniinka iyo cirbadda inay kala fiican yihiin xagga tayada oo waxay leeyihiin kaniinka wax sidaas u weyn xanuunka ama cudurka kama taro arrintaas maxaad ka leedahay bismillaah waa mahadsantaha daawooyinka markii la qaadanayo qaabka loo qaataa noocyo badan kuwo waxaa jiro waa injectionis oo macnaha xidid baa laga qaataa ama waa muruq ama waa maqaarka dhexdiisa kuwa waa oral afka laga qaataa kuwa waa inhalation waa la jiidaa neef ahaana loo jiitaa kuwa waa patch waa la isku dhajiyaa topical waaye sida boomaatooyinka hadda asmarino marka daawada ayadoo isku tayo ah iyo haddana waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan oo jirka ah marka qofka inuu mar walba dhaho eh, daawo xidid laga qaadanaya tayo badan warka war saxa ma aha daawooyinka marka la qaadanayo xididka qofka waxaa shardi ah inuu yahay qof aada iyo aada u ildaran afka wax ka qaadan karin ama matagaya markaasaa la siiyaa laakiin isla daawadii tusaale ahaan shan boqol oo miligram oo cirbad ah iyo shan boqol oo kaniin oo miligram waa isku mid laakiin qofkii hadduu af awood u leeyahay afka inuu ka qaato uusan ma tegayn waxaa la siinayaa midda oralka afka ka qaadanaya waana isku mid waana isku waana isku dhigmaan imaa haddii aan faahfaahinno cirbadaha faa'iidada leeyihin waxaa ka mid ah waxay leeyihiin short onset onsetkooda macnaha waa gaaban yahay macnaha waxaan ka wada onset qofka inuu wax iska dareemo ama qandhadii ka jabto ama xanuunka ka foqo hadduu cirbad la isticmaalo waa degdeg laakiin ciladay leedaha waxaa ka mid ah degdegna waa ku bixaysa haddana kaniinka asna wax dad ku nacayaan waxaa waaye yacni onsetkiisa waa long bilo inuu bilow ama macnaha uu falgalo jidhka la qabsado mudduu qaadanaysaa laakiin asna faa'iidaysa maxay tahay waa long duration mudduu kugu jiraya hadda barastamool oo kale tusaale haddaad qof qandha dabcan inaad ka durtid degdeg bay uga jabaysaa degdeg bay haddana kusoo noqonaysaa labaatan daqiiqo laakiin markii kaniin asiisay barastamool ah muddo qandhada kama jebinaya laakiin lix saac oo kale ku jirta jirkiisa qofka qandha kusoo laabanayso dadka markaa bukaan socodka ah oo raba inay xaafadaha aadaan ama tuulooyinka aadayaan dadka ayagaa waxaa u fiican kaniin midda kale dhakhtarka go-aan ka gaaraya inuu kuu qoro daawo afka laga qaadanayo iyo mid laga qaadanayo xidid ama muruq laga qaadanayo dhakhtarka waaya dadka laakiin bukaan jiifka waxaa u fiican oo la ildaran cudurka in laga siiya xidid dadka soconayana waxaa u fiican inay ka qaataan afka marka daawada ma kala fadlisaneen dhakhtarka kala saaray waa maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
markana muqdisho dab xoogan ayaa xalay ka kacay garish gaadiidka lagu xariyo oo ku yaala meel aanan sidaasi uga fogeyn isku iska fagaxday magaalada muqdisho ku dhowaad afartan gaadiid ayaa ku basbeelay dabkaasi sida warbaahintu ay soo tabisay kuwaas u badnaa mootooyinka bajaajta loo yaqaano muuqaalo ay soo bandhigtay warbaahinta ayaa lagu arkayaa gaadiidkan oo basbeelay maamulka garaashka iyo qaar ka mida dadkii lahaa gaadiidka gubtay ayaa warbaahinta la hadlay dibku wuxuu ka kacay gaarigaas casiga gaari kaloo liilaa meeshu waa ku dhegan yahay sagaal mooto way ku dhacday dibku saasuu u dhacay gaarigan casiga ahuu dibka ka kacay intaana saa isi qabadsiiyey khasaaraha sagaal mooto waaye iyo gaari liila calaawiye iyo gaari casiya waa waxaa u sababa dibdimiskaan soo gaari waa ciyuubta waqti dambeu noo yimid oo wixii ay isku dhammaadeen mootooyinkan afartani ahayn intii kale waa ka badbaadinno albaabka intaan u ballaqna ka wada tuutuurna marka mootooyinkan kalena waa baaba'een dadkoodii qaar waa maqan yihiin dad haddii ka doodayeen dhibaato badanaa jirto ifteena u haligne oo ilaaha uu naga qabta maahane oo dibki waa soo dhex galno hanti islaameed anigu mas-uul ka ahay anigay wax walba mootadu sideedaan uga tuuriyahayna oo albaabkan ka raaricinayna waa soo cararayna waa ka raaricinayna saasaan ku badbaadinay oo nafsadayna u halignay ujeedaanba dhibaatada meeshaan ka dhacday dibaa ka dhacay maaragtay gaari meeshaan yaallo maaragtay wallaahi soo ku imaada xataa sheegi ma karno dibaa kacay kulliye intaanaan dhib kusoo gaaro ma garati mootooyinka canshuuraha ku socoto canshuurta ku socoto maaragtay dowladda shan iyo toban doolar had dad dhibkaan gaaray bil walba in lagu qoro taleefon lagaaga hor dhimaado adoo saddex bil afar bil shan bilo ku qaadan kartaa dadaasa meesi karinaa jiro faafan soo maha aniga midaa leebay ku daran tahay dowladda inaan la hadalno oo maaragtay canshuur xiridno laga sameeyo
garaashi duwaa ka kacay kaal haddaa imaadan weeraan sagaal mooto gubtayna imaano waa gaari weyn kuwa kale la oran dabdabiskanayadanmawaayo marka mooto waxay bas baa la yimaadeen gobolka banaadir horta halka xaboo lahay waayo nin wiilowna waa ahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
watay dhegeystayaal markaana waxaa idinku soo maqan xubinta dhacdooyinka toddobaadka ah oo caawo kale oo jimcaha aad dhegaysataan laguna soo ururiyo howlgallada ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo ah alaabaha habeen weliba jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbina qodobadii ugu waaweynaa ee howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadaan soo diiwaangelinay ee toddobaadkan kusoo dhacay warqabadka alfurqaan waxaa ka mid ah tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay toddobaadkan sii dhammaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ee belidoog leh ee gobolka shabeellaha hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duqeynta ka soo gaaray ciidamada maraykanka kuwa afrikaanta iyo ciidamada danab ee daacadda u ah dowladda maraykanka wararkan helayno ayaa intaa ku daraya in askari ameerikaan ah uu ku dhaawacmay weerarkan kaasoo soo gaaray dhaawac garaab ah wuxuuna ka burburay lugaha isagoona dhaawiciisa durbadiiba lagala cararay xerada belidoogle waxaana la geeyey xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyaha ku leeyihiin dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sidoo kale duqeyntaasi waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay halkay ku dhaawacmeen toddoba kale ciidamada u carbisan xukuumadda washington loona yaqaano danab waxaa duqeyntaasi looga dilay shan askari waxaana intaa dheer oo gubtay kunteelaro ay shisheeyaha afrikaanta iyo askarta dowladda federaalka ugu jiraan gudaha xerada belidoogle toddobada sebtembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax miino la beegsaday ciidamada soo duuliyaasha uganda weerarkan qaraxa ah ayaa waxa uu ka dhacay agagarka deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala egtay kolonyo ka tirsan ciidamada uganda oo halkaasi ku socdaalayay qaraxa ayaa waxaa caddacadoqo ku noqday toddoba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee uganda halkay ku dhaawacmeen saddex kale durbadiiba goobta qaraxa ka dhacay waxaa soo cagdhigtay diyaarad nooca qumaadka u kaca ee loo yaqaano helikobterka taasoo daabushay meydadka askarta kolonyada ah iyo dhaawacyada soo gaaray isla maalintaasi ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo ka kala dhacay baay shabeellaha hoose mandheera gedo iyo banaadir isla maalintaasi ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday silsilado weeraro ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay askarta kenyaati ay ku leeyihiin degmada carabiya ee gobolka mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari oo kenyaati ah iyadoona deb xoogan uu ka kacay saldhigga ciidamada kenyaatiga ee weerarka ku habsaday gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ay ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka goofgaduud buure ee duleedka magaalada baydhabo weerarkan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkan ku dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed kaasoo lagu magacaabi jiray maruub maxamed waxaana laga furtay qori ee ke forty-seben ah dhanka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka jaziira ee dhacaa waddada xeebta isku xirta muqdisho iyo marka ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhig iyo xarun askarta dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho xarunta madaxtooyada dowladda federaalk oo ka mid ah goobaha madaafiicda lagu weeraray waxaa sidoo kale goobaha madaafiicda lagu weeraray waxaa ka mid ah saldhigyada askarta dowladda federaalk ay ku kal leeyihiin degmooyinka kale ah xamar weyne xamar jajab hilwaa iyo yaakshiid oo dhammaantooda ka tirsan degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lasoo warinayaa khasaare ay geysteen madaafiicdan walow aan helin khasaaraha rasmiga ah inta uu la eg yahay talaado toddobada rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan tobanka sebtembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal fariida waxay ka fuliyeen duleedka degmada diinsoor ee gobolka baay weerarkan ayaa loo dhigay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo kasoo baxay degmada diinsoor laakiin geedigooda safarka waxaa ka horhayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla goobta ayaa lagu toogtay labada askari waxaana lagu kala magacaabi jiray kow bashiir maxamed aadan labo saciid arabey oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed maalintii arbacada sideedda rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan koob iyo tobanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka jubbada hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad waxay dagaal culus u qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gudaha deegaanka buulo xaaji ee hoos tagta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaalka markii muddaha socday waxaa dib xoogan qabsaday xerada askartii la weeraray ayaa durbadiiba lacagaha wax ka dayay iyagoona u firxaday xero labaad oo saaxiibadooda ay ku leeyihiin duleedka deegaanka buulo xaaji weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla maalintii arbacada gobolka hiiraan ee bartamaha dalkeena soomaaliya xilli galabah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal xoogan ku qaaday xerada ciidamada xabashada itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen laba gaari oo nooca tiknikada ah oo ay lahaayeen ciidamada soo duuliyaasha itoobiya waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada itoobiya ee galabtaasi weerarka la kulmay mana helin faahfaahin intaas dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaya xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaan toddobaadka dambe aan hawada dib ugu kulmayno maxamed sheekh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir cali sow iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
turkiga ayaa soomaaliya ka dhisanaya saldhig laga diro sawaariikhda ridda dheer wargeyska blomberg ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo isku dayo xooggan oo ay dowladda turkigu waddo taas oo ay ku doonayso inay ku ballaariso galaangalkeeda militari ee dalkan soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in mas-uuliyiinta turkiga ay kala hadleen dowladda federaalka sidii turkiga soomaaliya uga dhisan lahaa saldhig ballaaran oo laga diro gantaalada riddada dheer ilwareedyo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado oo la hadlay blomberg ayaa sheegay in soomaaliya oo dhacdo goob muhiim ah oo u dhow dhulbaraha ay ku wanaagsan tahay howlgallada diritaanka gantaalada riddada dheer sidaasi darteedna ay turkiga danaynayso maadaama gantaalada ay u baahan yihiin tijaabooyin waxa ay dowladda turkiga istusaysaa in soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tijaabinta maadaama ay leedahay badweyn ballaaran oo martigelin karta howlgallada tijaabada sida ay sheegayso warbixinta dowladda turkiga oo u xusuuduubaysa inay ballaariso awooddeeda militari iyo saamaynta ay ku leedahay dunida ayaa u aragta dalkan beelaha ah meel martigelin kara mashaariicdeeda ballaaran mas-uuliyiinta turkiga ee wargeyska blomberg la hadlay ayaa sheegay inay kalsooni weyn ku qabaan in dowladda federaalka ay ogolaanayso mashruuca xukuumadda ankara sanadkii labada kun iyo kowdii ayay dowladda turkiga bilowday faragelinteeda soomaaliya waxaana dalkan ay ku leedahay saldhigga militari ee ugu weyn ee ku yaala meel ka baxsan turkiga waxaana intaa dheer inay gacanta ku hayso ilaha dhaqaalaha ee dalka sida dekedda iyo garoonka muqdisho dowladda turkiga oo qayb ka ah ururka neyto ee uu maraykanku hogaamiyo ayaa qaadaysa tillaabooyin dheeraad ah oo la xidhiira sidii ay soomaaliya uga dhigan lahayd dal uu turkiga ka samaysto waxa uu doono dowladaha caalamkana ay iyadu u soo maraan danaha ay ka leeyihiin dalkan dhowaan waxaa dowladda turkiga loo saxiixay mashruuc ay xeebaha soomaaliya ugu qodaysa shidaal bisha soo socota ayaana lagu wadaa in markabka shidaal baarista ah uu soo gaaro xeebaha soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askariga waxaa waraystay waryaheena haashim waanin siyaad qaasim axmed nuur kana tirsan ururka sideed iyo sagaalaad xaggee ka howlgalaa fila baydhabo
magaalada muqdisho waay
magaalada muqdisho a fila baydhabo ka howlgalaa
ka waran marka ciidankan goormaa ku biirtay labada kun labaatan iyo saddexda bisha koowaad waxa waaye sanad iyo adig bilooyin waay xaggee kasoo howlgashay markaan tababarka laga keenin waxaan ka howlgalay xamarlen xamarlen ka howlgalay haye tababarka xaggee ka qaadat uganda ku xeyd goorma la idin qaaday labada kun labada kun labaatan iyo saddexda markaan kusheega labada kun labaatan iyo saddexda bisha koowaad maalinkai toban iyo lixda aheedaa liga qaaday uganda liga qaaday waa garta tababarkiina ma meeqa bilood u socday shan bilood socday waa garta maxaa la idin barayay caadi le adiga gaardiskaas iyo dabridkaas disleen la baray meeqa haysaan adiga saddex kun amalayn haye saddexdiina kun hal mar maa loo furo tababarka tababarka maya kun iyo shantan ugu kun iyo shantan gadaalana lagu furay yaa idin tababaraya gaalaan togres gaalo ugandes ay ahaayeen iyo burundi isugu jiro saad isku fahmi jirteen waxa laisku fahmaayo male nin kasta guudkaa lagula tumanaa adi intaa adi ilaa iyo ilaa iyo saddex bilood adi ilaa iyo laba bilood adiga waa la nin afkiisa gaalna afkiisa taqaanaa ilaa iyo laba bilood beerkaa laisaga dhahay laba bilood ka bacdi la lisfaamid afkooda aan fahni istaag iyo maxaartaa iyo taa socotaa iyo waa fahni haye kun iyo shantii boqol isla socoteen marka sila baydhabaa laydin wada keenay sala baydhabo mana la wada keenin waxaana la wada geeyey damaayaana la wada geeyey xere damaayo martino haye xere damaayo aan ku degnay annaga iyo ani iyo toban kufood camal sila baydhabo nala keenay inta kale inta waa la waday sidoodaa loo waday wixii dhintay iyo wixii qoryahooda gato oo wadanka ka baxa iyo wixii oo qoryahooda gato iskoono magaalada xamar ku jiro ay kala yihiin hadda maya ayaka dhan ba guutay ururka guutadoo dhan ba waa kuwa fakaday iyo kuwa hadda joogo oo meesha albuur iyo caada amaare kuwa joogo iyo kuwa fakaday iyo kuwa dhinteen iyo kuwa qoryahooda gato wadanka ka baxa iyo kuwa qoryahooda gato xamar jooga ciidan badansiyaasa waa gartay marka waa waa burbureenba waa burbureen qaar yaraasa joogaan qaarkina waa joogaan caadi amaaraa la kala jeeyo ciidan kalaa u kala bariyaa malaya marka waa adi nin kastaba adi wax uu ordaamo nin kastaba dowladda o dhan qorigaasi kaa sirtana infan haye haddii wax kugu dhacan waa lagaa qaadanaa hadday wax kugu dhacan cancel aa tahay mo cancel aa tahay hadday wax kugu dhacan cancel aa tahay isbitaalka xogaar iskaasoo tuura haddaa adiga dhaawaa tahay haddaad dhimatayna waa dhimatay haddaad nooshaayna qorigaasaa lagugu fiirsanaa qorigaas haddaa la tagto labada boqol waa lagaa jaranaa hadii lagu arkana qorigaasaa lagaa qabsanaa waa la iska kaa xiraa haddii la rabo haddii la rabo magaalada lagugu daraa isku baxaa lagu leeyahay bax marka intaasna mid loo dhinto ma ahamo waa ila noqon weysno maqsada waa intaas waa kusii yeeliyo intan waxaad ii sheegtaa xaggee dagaalama ka qayb gashay maya maya ani laima qaadin boqori laliisi aniga xamar laa liigu holgeliyey ururkan laa liigu dhalay waa gartay ciidamadan gormaha xaggee uga biirta adiga ciidanimada waxaa ugu biiri aniga labada kii abrila ugu biiri laba iyo toban abril xamar haye maxaa kugu dhaliyay inaa ku biirto markii niyow laba markaas oo adiga oo aan iska shaqaysanay geesaa ka shaqaysan jiri aniga waa boolis balaayo lalijiri ay galgalay ani marka sidiyaan unoqday ortintan wixiyaana qornay saaxab waa galay walaal adiga haddana waa waa ila soo macquul noqon weysin oo haddana hadda ka waran hadda laftirkeeda inaa kasoo baxdo maxay tahay sababtu sababtu waxay noqotay markaan kasoo baxayo horta anoo ciidanimada kasoo dhaaftay oo urur kasoo tagay qorigii kasoo qaatay marata haye waxaan hamiyey inaan qoraga gato oo adinaa iskaga guursado oo magaalada dhinaca gata aan dhinaca ka gala hamiyey mafahant haye haddana waxaan isdhahay odagaan la tashtay adiga abeer iyo waalidkeygaan la tashtay adiga haddaan gato adiga magaaladiina haddii dowladiina aad u dhow mishaal ka tahay oo adiga macnaha oo adigana dhanka dhinacan kaleentana laga haysto oo dhinacan kaleentana dhowdhow mishaal aan ka hayo dabaalnimo ila noqotinsan waa gart marka odigaa la tastay waa soo baxa aan dhahay qorigana waa soo gadanaa meeshaasaan kusoo gadanaa qorigeyga waana soo baxa aan dhahay waa dhankaas aan soo dhiiba dhankaas aan soo aada aan dhahay mafahant waa garta marka waa masaalix adduunyaad ka fiirisood maaragtay laakiin si kaleeto oo macnaha oo uga soo tagtay ciidamadan inay khaldan yihiin inay bulshada dhibaato ku hayaan inay shisheeya waddanka kusoo duulay la shaqaynayaan asbaabahaas darteed ugumaada soo bixina waa qoraga inaad la fakatid iyo qaabkaa kuma harayn laheeda uga soo tagtay sidaas miya hor maya maya waxaasoo dhan anigoo og anigoo waxaasoo dhan ka warhayo og ah haddana mid oo anigoo og inaan soo goosto oo islaamka inaan isku dhiibo islaamka inaan isku dhiibo ani go-aankayga mafahant waa gart xabadaa igu dhacday mafahant xabad ayaa kugu dhuftay
xabad mid askariya igu dhuftay aggoy aan isla joogno maxay ahayd sababta kugu dhuftay sababtoo igu dhuftay waxaa waaye niyo waa isdagaalnay mafahant ha oo lasaf ahay markii xabadda igu dhacday hadda waa ka bogsaday ani markaa ka bogsadayba oo dhinaca kalantaan orda aniga waa laga qaaday midhaana laga qaaday waa soo bogsaday markaan soo bogsaday waan soo roona adiga ani go-aan waxaan kusoo qaatay inaan isku dhiibo oo islaamka aan isku soo dhiibo aye ninkii xabadda kugu dhuftay marka ma ma lagaaga megay ma ma lagaaga qaaday ma lagu qasaasay ma maxaa la sameeyey wax laba qof hataa ma iskugu imaanin haye awa hadda isagii isagii way joogaa goortay noqotaba isiga ay goortay noqotaba aniga sidaas naqaanaa laba qof isla taqaanaa anahay waqtigiisa kutaba goob xillo waqtigiisa qaadanaa isigana waa gartay ka waran marka idinkii isla shaqeynaya haddaad xabado isku dhufanaysaa saad isku dilayseen bulshada kale dhibaatada ay ciidamadan ay ku hayeen maxaad ka sheegi kartaa
waay bulshada waa dhibaato farbo dhibaato bo dhibaato ba-anaa laisku haystaa niya dhibaato ba-anaa laisku haystaa dhibaato ba-anaa laisku haystaa meesha wax oo adiga lalahay ma jirto qadiyad lalahay ma jirto wax adi meesha dowladnimo lalahay ma jirto mafahamti haye mid kastaba nin meeshaas naftiisa uu dagaalama oo naftiisa dadka isaw asigii wax kuwada ayuu dadka u dilaa mafaham noloshaasna nolol soconaysa aniga waa ila noqon weysay inta yar oo aniga oo macnaha oo oo tiinkaas iyo qoraxdaas iyo dhooltuskaas yartaa duufiskaas u duufiyeyna waa aniga aan kala arkay oo waxay siday nolosha siday u dhaceysa iyo xaaladda siday u dhaceysa dhan markaan ogaadayna waa iskaga soo tanaasuliyo waa iskaga soo tagani meeshaas dadka joogo waa wax nin oo adiga ilaahay gacabsi u dhaqmaayo ma jirto nin oo ama waa dhimay hatee nin isdhaayo ma jirto nin kastaba balaayo intuu iska shubo iska soconaa mafahanta haye balaayada isku shuba maxay tahay
inkastaba adin daadkaas uu cunaayo uu fiirsanaa bis adin haye hadda maxaa la timid hadda qori iyo baagaa la yimaado qori iyo iyo todoba khasno qori iyo todoba gud iyo laba iyo laba khasnad maxaa baaq u daraysaa ciidamadii saaxiibada ahaa ee weli safka ku harsan waxaan leeyahay dadkaas nin kastaba meeshaas waa nin kastaba waa aragtaa nolosha uu ku nool yahay nin kastaba waa aragtaa siday tahay xaaladiisa waxaan leeyahay aniga nin kastoo hadda imaqlaayo oo aniga codkayga uu gaari kara waxaan leeyahay noloshaas beenta ah intuu kun qofka welibo walaalkayga oo muslim intuu ku noolaa lahaa waxaa iga waanaha inuu isu soo dhiibo islaamka isu soo dhiibo ayaa iga waanaha oo aana intaasaana baaq ugu diraa haye adiga see lagu soo dhaweeyey aniga si wanaagsan alii soo dhaweeyey maasha allah si wanaagsan alii soo dhaweeyey wax itaagtaagay male wax idulmiyey male wax xaalad xun ama il xun igu fiiriyey male
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين